sidaa kadib aan waxaan ahay guddoomiyaha xaafadda kulmis horta daal weyn aan haynaa meela geediyuud ka baxay waxaan jecelnahay in aan maxaadihi ilaa iyo toban kaarka iyo wax ka badan aan helno in aan maxaadihi aan gidino in aan meeshii oo biyaha ay ka fatahi lahaayeen oo mase ay fatah ka sameynayeen oo aan shaki qabno waxaan jecelnahay in aan si fiican aan howlgalnad waa la yidhaah horta isbartiyada ku-aadkeeda waa caruturinta oo waa la saari noorar badan oo si fiican loo loo cabdul saari hadda anaga waxaan jecelnahay aan daa hortaagannahay oo meesha u horeysa xeentada ilaa iyo bondada meelaha ugu daran ayaa rabnaa in ka carsaarnad waa la yidhaahdo haddana haddi saag maanta maan cad si bacan u keeni oo baadaayigu kusoo dhow yahay oo qoomaalka korfuula marka sidaa awgeed waxaan jecelnahay hadda sida sida aad arkaysa weliga hadda waxtarkiisa aada usoo kor usoo kordhowhaya weliga wuxuu baahaya shaqo weyn u baahayay ugu yaraan lix sano shan sano ma laga shaqaynin meeshaana dee kasoo bilaabo bundada ilaa iyo isbartiyada ku adkeeda lagama shaqaynin oo meel badan laga shaqaynaa jirto meelaha cabsida qaba ka jirta meelahaasa sida maamulka gobolka degmada hadda si baan ayay maxaa dihe ay u arkeen waxayna jecel yihiin in wax laga qabto oo la kala ordo hadda maamulka degmada iyo gobolka maanta waa yimideen waa kormeereen waa arkeen markii ay imaanayeen maxaa dihe biyaha waxaa disaas oo xali waa dejiye laakiin hadda maanta maalin cadow keena haddana